بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo shanaad min suurati alacraaf qaala allahu tacaala wa ilaa caadin akhaahum huuda ilaa aakhiri laaya waxaynu ku soo jirnay qisaskii ambiyada waxaynu soo qaadanay nebiyullaahi nuux calayhi salaam waxaa kaloo laynoo soo sheegay aayaadka tusinaya ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa hameenka iyo maalinku siday isku dabamarayaan ilaahay inuu abuuray cirarka iyo dhulalka qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha alaa lahu lkhalqu waalamru tabaaraka allaahu rabbulcaalamiin baynu soo marnay waxaa laynoo sii raacsiiyey udcuu rabbakum tadarucan wa khufya ilaahay barya idinkoo isku bihinbihinaya idinkoo si siroo hoose u tuugaya o u baryaya innahu laa yuxibu lmuctadiin aayaddaas markii ay culimmadu ka hadlayeen aynu horey usoo qaadanay udcuu rabbakum tadarucan wa khufya waxaa la tilmaamay ilaahay addoommadiisii mid ka mid ah addoon saalix ahaa ayuu ilaahay ka warramo wuxuu yidhi id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya ilaahay markuu baryey baryo iyo dhawaaq hafi ah suuratu maryam culimmadu waxay sheegeen ducadu aadaab badan bay leedahay aadaabtaa waxaa ka mid a waxaa fiican qofku markuu ducaysanayo inuu dahaaro qabo nadiif yahay waxaa ka mid a aadaabtaas baa la yidhi inuu qofku qiblada qaabilo jihooyinka afartaa xagga qiblada ayaa qiblada ugu sharaf badan waxaa ka mid a aadaabtaas takhliyat lqalbi min ashawaaqil qofku qalbigiisa inuu ka khaali yeelo wax kasta oo shawaaqil ama shuqlinaya mashquullo kale waa inaan qalbigiisa aysan ku jirin waxaa ka mid a aadaabta ducada waiftitaaxuhu waiqhtitaamuhu bisalaati cala اnabiyi sala اllahu calayh wasalam qofku inuu ducada ku bilaabo kuna dhammeeyo salliga nebiga oo markuu ilaahay soo ammaano alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilah hanaaءu lilah inuu salliga nebiga la yimaado uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah inuu hadhowna ku khatimo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ducada ka mid ah aadaabteeda rafcu lyadayni naxwa asamaa labada gacnood xagga cirka inuu u taago oo isagoo gacnihiis ka sii daayaba usan ka dhigine markuu ducaysanayo gacnahana inuu kor u taago xagga cirka weliba waxaa ka mid ah aadaabta ducada ishraaku lmu'miniina fiihi mu'miniinta in ducada lala wadaajiyo keligi ducaysta ma fiicnee inuu naftiisa markuu u duceeyo mu'miniintana inuu u duceeyo oo ducada wax ka siiyo taas baa aadaabteeda ka mid ah waxaa ka mid ah aadaabta ducada taxarii saacaati alijaaba inuu qofku aada ugu dadaalo xilliyada iyo saacadaha ducada la aqbalo xilliyo gaara oo si gaara loo calaamashay ama loo asteeyey xilliyadaas inuu ducada aad ula beegsado oo ku dadaalo ducada xilliyadaa maxaa ka mid a ka uluti leyl alakhiir hameenka saddex meelood meel marka saddex meelood loo qaybsho meesha u dambaysa saddex afarta saac oo u dambaysa labaiyo tobanka saac oo hameenka saddex meeloodoo isleeg markaa ka dhigta ulufka u dambeeya afarta saac u dambaysa xilliyadaa salaatuleylka iyo tahajudka iyo suxuurta iyo loo kaco xilliyadaas inuu qofku ducada la beegsado waa xilliyada la ysaqbalo waxaa ka mid a wawata waa waqti ifdaari saa'im qofka saa'imkaagee sooman afuridiisa waktigeeda xilligu qofku afurayo waa inoo munaasib oo soom baa hadda ku jirnaa marka dadku la afurayo adooba cunadii ama biyihii raba inaad isticmaashid inaad ducaysato ummadda u ducayso ilaahay khayr weydiisato ummaddana khayr ilaahay u weydiiso weliba xilligaas ama adoo afurkii afuray oo bacda alifdaar ducee ama qabla alifdaar intaadanba afurkii bilaabin ducee ama labada jeerba ducee intaba waa waajib ah inuu xilligaa qofku ducayso xilliyada ducada la aqbalo wey waxaa ka mid a xilliyada ducada la aqbalo yowma aljumca maalinka jumcada ah isagana hadde saacad baa ku jidho oo qof muslimoo ilaahay baryaya oo tukanaya usan waafaqayn ilaa hadduu intuu ilaahay baryo khayr weliba weydiiso ilaahay waa siinayaa sida imaamu bukhaari iyo muslim xadiidkaas soo saareen darsiga hore intaa xiriir la leedahay darsigan halkaanu ka bilaabanaya wailaa caadin akhaahum huuda qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wailaa caadin wa arsalnaa bay ka dhiganta waa dirn ilaa caadin reer caad qoladii la dhihi jiray akhaahum walaalkood baan u dirnay huuda huud la dhihi jiray nebiyullaahi huud ayaa nimankii reer caad caaduluula caadkii hore wey nebi huud baan u dirnay waxay deganaayeen kaanat masaakinuhum bilaxqaafi bilyaman meesha axqaaf la yidhaahdo ee yaman ku taal ee haddaba la yaqaane caanka ah meeshaas ayay deganaan jireen suuratulxaqaafna waa inoo imaan doontaa insha allah marka halkaas bay deganaayeen baa la yidhi reer caad baa la dhihi jiray nebiyullaahi huud baa loo dira qaala wuxuu yidhi nebi huud yaa qowmi qowmkaygiyow ucbudullaha ilaahay caabuda ambiyadoo dhan risaalada lala diray inay dadku ilaahay caabudaan rasuulkaa loo diray rususha kalena rumeeyaan baa kow ka ah tawxiidkii weeyaan ucbudullah ilaahay caabuda maa lakum idiin ma ahaanin min ilaahin ilaah ilaahaasoo hayruhu min ilaahin ilaahun hayruhu ilaah isaga hayrkiisa ee alle ka soo haray idinma ahaanin ilaahay waxida ilaah kale ma jiro wey afalaa tattaquuna ma weydnaan dhowrsanaynin afalaa tattaquuna ma weydnaan ka dhowrsanayn cadaabahu afalaa takhaafuuna cadaabah war ilaahay cadaabkiisa mayaydnaan ka dhowrsanayn oo iska jirayn oo iska ilaalinayn afalaa tattaquuna qaala almalau qaala almalau aladiina qaala almalau madaxyaweyntii waxay dhaheen kuwii madaxda ahaa qaadadii hogaamiyaashii saadadii sayidiyaalkii kuwii indhuhu qabanayeen qalbiguna haybadda ka buuxinayey almala waxay buuxinayaan dadka indhahooda iyo qalbigooda kuwaas waxay dhaheen aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi baa kuwaan kafaruu baa lagu daray gaaloobay oo min qowmihi qoomkiisi ah nabiyullaahi huud qoladii loo diray kuwii madaxyaweynta ahaa ee madaxda ahaa ee waa laba nooce kuwii wax rumeeye maaha kuwii gaaloobay ah kuwaasi waxay dhaheen innaa anagu la naraaka waxaan kuu aragnaa huudow fii safaahatin inaad ku dhex sugan tahay caqligaabnimo xamaaqo doqonnimo fii safaahatin fii khifatin fii khifati xilmin dulqaad la'aan fudayd fudfudayd baan kaa dareemaynaa ilaah keliya ha la caabudo iyo fudaydkaani xaggee kaa soo gala haa nin degan baa ahayde fudaydkaani waa maxay waxaan kaa dareemaynaa caqligaabnimo waxaan kaa dareemaynaa xamaaqo iyo doqonnimo waxaan kaa dareemaynaa fudayd intaasoo dhan bay keenaysaa sakhaafata caqlin caqli liidasho waxaasoo dhan baan kaa dareemaynaa fii safaaha safaahadaas dhexdeed inaad ku sugantaaan kuu aragnaabay dheh innaa la naraaka fii safaaha wa innaa anaguna lanadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa min alkaadibiina kaadiban mid been sheegaya oo min alkaadibiina ka mid a dadka beenta sheega waxaan aad noo sheegaysa inay beentaa tahay sidaas ayaanu kuu malaynaynaa bidhi oo rusuul sheegashada iyo risaalaan wadaadaas iyo xag rabbi baan ka socdaa iyo arrimahaas inaa ku been sheegaysid baanu ku arkaynaa oo ku aragnaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi huud yaa qowmi tolkaygiiyo yaa qowmi yaa qowmi yaa yaa qowmu yaa qowmi wey hadda tolkaygiiyo laysa bi aniga iguma sugna safaahatun caqli gaabnimo iyo fudayd iyo doqonnimo iyo waxaa sheegaysaan oo dhan walaakinii anigu rasuulun rasuul baan ahay mid lasoo diray min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggoodana laga soo diray baan ahay war meelahan dhow anigu kama imaani rabbulcaalamiin koonkao dhan allihii lahaa yaa allahaas weyn xaggiisaanba ka socdaaba allaha waaxidulaxadkaa oo rabbulcaalamiin ah allaha xaggiisaanba ka socdaaba ee saa sheeganaysaan iyo waxaan a igu duraysaan waxba kama jiraan aniga waa lay soo diray idinkaa la iikii soo diray hidaaye iyo hanuunin baa la ii soo diray min rabbi alcaalamiin uballiqukum waxaan idin gaadhsiinayaa haddii la iikii soo diray uballiqukum uballiqukum waxaan idin gaadhsiinayaa oo idin sheegayaa risaalaati rabbi rabbigay risaalaadkiisa fariimihii iyo risaalaadkii xag rabbi ee la iiga soo dhibay taa ayaan idin gaadhsiinaya wa ana aniguna lakum idinka naasixun baan idiin ahay wa ana anigu lakum idinka naasixun mid naseexaynayoo naasixa ayaan idiin ahay naasixaasoo amiinun oo amiin ah oo waxa weeyaan loo aaminay calaa maaquul waxaan leeyahay amiin baan ku ah wax beena ku dhex dari maayo markii rususha hadallada xunxun ay dhahaan rusushu may xanaaqaynin ee lama dagaalaynin si tartiiba ayay markaas u sii gaadhsiinayeen dacwada iyo diinta qaab nidaam cajo badan ayay u marayeen arrimahaas waxaa layidhi looga baahan yahay dadka diinka faafinaya ee dacwada wada oo doonaya inay maaragtay gaadhsiiyaan xaqa iyo hanuunka iyo hidaayada bulshada iyo dadka inay gaadhsiiyaan kuwa sufahada iyo kuwa juhalada iyo kuwa xun markay macnaha dhib gaadhsiiyaan ama hadalla xun ku yidhaahdaan inaysan didin ama caroonin ama xanaaqin ama gacan qaadin aw acjibtum ma waxaa la yaabteen an jaa'akum inuu idiin yimid dikrun dikri inuu yimid idiin yimid min rabbikum rabbigiin xaggiisna idinka yimid an jaa'akum liajli an jaa'akum inuu idiin yimid dikrun oo min rabbikum ka ahaaday calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiisna idinku dul yimid ninkaasoo minkum idinka idinka mida liyundirakum inuu idiin digo rajulkaas waa rasuulkii inuu idiin digo ma taasaa la yaabantiin wey inuu idiin digo idiin sheego ilaahay la kulmidiisa iyo inuu idinkaga digo si aad uga cabsataan ilaahay cadaabkiisa wadkuruu waxaa xusuusataan id waqti jacalakum ilaahay idinka yeelay khulafaa'a kuwa la khaliif yeelay kuwa khulafaah min bacdi qowmi nuuxin nuux nebi nuux qoomkiisii qoomkaa gadaalka min bacdi ihlaaki qowmi nuuxin nuux qoomkiisii intii la halaagay dabadeed markii ilaahay idinka khulafa idinka dhigay kuwa la gadaal mariyey oo la khaliif yeelay oo kuwa gadaashooda la keenay taa xusuusta reer nuuxna la halaagay oo wasaadakum ilaahayna idiin siyaadiyey oo idiin kordhiyey fil khalqi abuurka dhexdiisa basbatan fidsanaan basbatan iyo basbatan basbatan waxa weeyaan ilaahay markuu jirhkiinna iyo jirarkiinna ajsaadiinna ilaahay geliyo xoog iyo quwo iyo ballaarni ilaahay markuu idiin siyaadiya xagga abuurka dad xoog leh oo dheerdheer oo awood badan bay ahayn dad gaagaaban oo daciifa maysan ahayn wasaadakum fi lkhalqi ilaahay wuxuu idiin siyaadiyay basbatan fadkuruu waxaad xusuusataan alaa allahi ilaahay nicamtiisa xusuusta lacallakum waxaa mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan ama kay tuflixuuna saa u liibaantaan ilaahay nicamtuu dushiinna idinku nicmeeyey middaa xusuusnaada oo macnaha hirgeliya si aad u liibaantaan oo aad u guulaysataan qaaluu waxay dhaheen intaa markuu ku yidhi nebi huud aji'tanaa ma waxaa noola timid linacbud allaha ilaahay inaan caabudno waxdahu keliga xaaluu yahay alle keliya inaan caabudno hal ilaah ku ekaanno taamayaa noola timi linacbud allaha waxda oo wanadara aan iskaga tagno maakii kaana ay ahaan jireen maakii kaana ay ahaayeen yacbudu mid caabuda aabbaa'unaa aabbayaashaya wanadara maakii kaana yacbudu aabbaa'unaa aabbayaashe waxay caabudi jireenna inaan ka tagno ma sidaasaa noola timi marka waxa weeyaan ajiitan ama waxaa noola timi meelba kale kama imaan awal booba la joogaye adigoo qofka adoo la sheekaysana waa hadda ma waxaasaa iila timi maantao dhan waa kula joog ma waxaas hadda ii keenta oo iila timi waxa weeyaan ma waxa weeye fari hawshaan aawadid iyo arrintaan aa ka hadlaysid ilaahay keliya in la caabudo ah iyo in wixii aabbayaashii caabudi jireen laga tago taa mayaa noola timi faatinaa noola imow bimaa kii tacidunaa aad noo yaboohays in kunta haddaad tahay min asaadiqiin kuwa runta sheega hadday runtaa tahay cadaabka aad leedahay cadaab baa imaanaya haddaynaan rumayn yaa kaa nooke annagu maku rumaynayna wey waxaana tidhi haddaynaan i rumayn oo allana rumayn cadaab iyo ciqaab baa idiin imaanaya cadaabkii nooke in kunta haddaad tahay min asaadiqiina fii qawlika hadalkaadaa mid ku run sheegaya haddaad tahay cadaabkii nooke qaale wuxuu yidhi waa la wada hadlayaa sidii wax u dhicin baa ilahay inoo sheegaya waa arrin naga horraysay laakiin qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo ku sheegayaa wixii horteen dhacay iyo qaabkii u dhaceen sida innagoo joognoo kale tabtaysaa u dhaceen wixii imaan doona iyo tabtay u dhici doonaan wixii dhexdeenna laga doonayo ama laysku xukumayo intaasba qur-aanka inoo bayaaninaya qaale wuxuu yidhi qad xaqiiqee waqaca waxaa dhacay ay xalla waxaa degay calaykum dushiinna min rabbikum rabbigiin xaggiis waxaa dushiinna ku degayoo ku dhacay rijsun cadaab iyo waqadabun caro labadaasaa dushiinna ku dhacday waaba laydiin xukumayba cara iyo cadaab wey cara iyo cadaab waa labadaas khatarka ah labadaasaa dushiinna ku degay atujaadiluunani ma waxa igula doodaysaan atuhaasimuunani ma waxa igula murmaysaan atujaadiluunani ma waxa igula doodaysaan hadda fii asmaa'in magacyo magacyadaasoo sammaytumuuhaa idinku aa iska magmagacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayaashiin magacyadaasoo maa nazala allahu ilaahay uusan soo dejin bihaa iyada min suldaan wax xuja ah iyo wax daliilah iyo wax burhaanah ilaahay uusan u yeelin magacyo maran wey magacyo maran magacyo wax idinku ha iska magacowdeen macno ka hooseeyana uusan jirin wax beena haddii la yidhahdo waxaana ilaaha kanna hebel baa la yidhahdaa waa ilaah kanna waa ilaah magacyo beenbeena oo wax macnaha ay leeyihiin aysan jirin oo magaca la saaray aan waxba istaahilin magacyadaas miyaa igula doodaysaan fantadiruu korta cadaabka iyo ciqaabka idinku dhici doona innii aniguna macakum maciinna min almuntadiriina kuwa koranayaan ka mid ahay anna waa ogaan doonaa waa idinla koranaya waxa idinku dhaca anna waa arki doonaa idinna waa arki doontaan qola kastoo iskibrisa adduunka oo ilaahay ka kufrida in kastoo cumrigoodu gaaro awood kastoo ay helaan qaab kastoo ay wax u gaaraan cadaabkaa iyo ciqaabkaasaa u dambeeya mar hadday ka leexdaan waddada xaqa marka iyaga xoog badnidooda wax tari mayso nebigana yaraantaan dad yar ay rumeeyeen ama la dhibaateeyey nasriga ilaahay buu haystaayo allow leeyahay waa kana qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa anjaynaa waan badbaadinay ilahay isagaa sida ummadda u badbaadinaya malaayiin qof baa laga dhex saaraya isagii baa la badbaadinaya fa anjaynaa waxaanu badbaadinay hu nabiyullaahi huud baan badbaadinay iyo wladiina kuwii macahu maciisa ahaa biraxmatin baan ku badbaadinay anjaynaada ku xir jaariya majruurkan biraxmatin raxmad baan ku badbaadinay raxmadaasoo minnah naga xagga yaga ka ahaatay waqadacnaa waxaanu goynay baa ilaahay yidhi oo aan jarno xididada ujiib u siibnay waqadacnaa waxaanu goynay daabira aladiina kuwii ciribtoodina waa goynay kadabuu beeniyeen biaayaatinaa aayaadka yaga kuwii beeniyey waxa weeye qadacnaa waa maxay waxa la yidhaahdo istis waxa waa la yidhahda isti'saal jiridgoyn waxa haddaan la rabay dib dambe inay u unkamaan ama u soo baxaan ee xididada loo saaro saasaan ku samaynay isti'saal baan ku samaynayso waa kuwii beeniyey aayaadka yaga ciribtoodii waa jirnay weeyaan ilaa koodii u dambeeyey daabira aladiina kadabuu biaayaatina wamaa kaanuu mana aysan ahaanin wamaa kaanuu mana aysan ahaadeen bimuminiina wamaa kaanuu muminiin maysan ahaanin kuwa rumaynaya way beeniyeen wamaa kaanuu muminiin mana aysan ahaanin kuwa muminiina marka cadaab bay mutayseen wey gaalnimo ayay daa'imeen asaruu cala alkufri wاtakdiib waxa weeye kufri oo gaalnimo ah beenin ayay daa'imeen wey sidaas baa qoladaasna looga xikaayooday oo looga sheekeeyey nabiyullaahi nuux waa soo qaadatay nabiyullaahi huudna waa soo qaadan siday ambiyadu u kala horreeyeen bay arrintu kuugu socotaa halkan waxaa laga gelayaa nabiyullaahi saalix qole reer samuud la dhihi jiray ayaa loo diray waxaa laynoo soo sheegay markii koowaad qisada suuradda bilowgeedaba qisatu aadam ilaa isagaa laga soo unkomay nebi aadam aabbihii koowaad asalkii binu aadamka ayaa markii koowaad horta laynoo soo sheegay iyo sidii loo abuuray iyo awooddii ilaahay sida aabbihii hooyo u dhalin taa waa laynoo soo sheegay ambiyadii baa la soo raacsiiyey qaybo ka mid a nebi nuux iyo nebi huud baa la soo sheegay halkan waxaa la sheegayaa nabiyullaahi saalix iyo nabiyullaahi shucayb labadaa nebi baa hadda la sheegaya wa ilaa amuuda reer amuud intii ka ah wa arsalnaa baa kugu jidha meesha wa arsalnaa waa dirnay bay ka dhigan tahay ilaa amuuda reer amuud akhaahum walaalkoodii baanu dirnay saalixa nabi saalixa mar haddii akhaahum la yidhaahdo waa iyagoo ka dhashay weeyaan way garanayaan akhaahum walaalkood saalixan ee saalix ahaa ayaanu dirnay magacu waa saalix oo laamkaa la hoos dhigaya akhaahum saalixa walaalkood saalix ayaanu u dirnay waa nebi saalix wey qaala wuxuu yidhi yaa qoomi qoomkaygiiyow ucbuduu caabuda allaha ilaahay caabuda ma lakum idin ma ahaanin min ilaahin hayruhu tii hore kale u egto suuradda hadee mucalimiintu waxay dhahaan aiflam imsaad waa suurad isku eg ego waxa weeye qof dhifaa ka bixi kara waxa weeyaan qisooyinkeeda isshabahaya oo isku noqnoqonaysaa aayaad isku eg ego badan baa ku jira wa ilaa famuuda akhaahum saalixa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi ucbudu allah maa lakum min ilaahin hayruh qad xaqiiqe jaa'at waxaa idiin timid kum idinka waxaa idin soo gaadhay bayinatun bayine iyo xujaa idin soo gaadhay min rabbikum rabbigiin xaggi ayeena idinka timid oo idinka soo gaadhay haye mucjizaa laydin tusay wey maxaa ka mid ah haadihii middaan aan ishaarayo naaqatullaahi ilaahay hashiisi weeyaan naaqatullaahi wey lakum idinka idiin ahaata aayatan xaal ay tahay aayad iyo mucjizo haadihi middaani naaqatullah naaqatullah ilaahay naaqadiisa weeye lakum aayatan xaalay idinka aayad iyo mucjizo idinta iyagaa dalbaday haddaad nebi tahay hal halkaa ha ka soo baxdo hal geel kale dhalay maaha hal dhagaxaas in hal ay ka soo dhex baxdo oo aan aragno ya marka tani waa middaa weeyaan degeel oo dhan ilaahay baa leh middaan idaafada loo idaafaynaya naaqatullah ilaahay naaqadiis yaa hashi ilaahay naaqada waa midda dhadig waxa weeyaan waa idaafadaasi waa tashriif tashriif weeyaan sida baytullah oo kale iyo loo yidhahdo naaqatullah haadihi middaani naaqatullaahi weeyaan waa hashaas weeyaan wixii aad dalbateen wey marka waa litashriifi watakriim baa la yidhahdaa idaafadan haadihi naaqatullaahi lakum aaya ee fadaruuha iskaga taga hashaas taakul cunteen fii ardi illaahi ilaahay ardadiisay cunaysaay hashaas waxba idinku u gadimaysaan xoolahan la biilaya iyo waxaa la siisiinaya iyo waxba shaqa kuma leh waa hal ilaahay fii ardiillaahi dhulka ilaahay bayna iska cunaysaa waray faraha ka qaada hashaas mucjizadaa codsateen dhibaatahaw waaba soo socotaa ha taabanina dhulka ilaahay ba cunas walaa tamasuuhaa ha ku taabanninahaa naaqadaas bisuu'in waa la nakireeyey wax xumaanaba bisuu'in xumaanba adnaa suu xumaan xataa tan ugu yar wax xumaana hashaa ha u dhowaynina oo haddaa u dhowaysaan xumaan ha ku taabataan faya'hudakum markaa ow idin qabta idinka cadaabun cadaab ou idin qabta cadaabkaasoo aliimun xanuun badan haddaa xumaan ku taabataan oo hashaa ilaahay xumaan ugu bambaxdaan oo markaa cadaabkii ilaahay idin qabto macnaha weeyaan markaas ma yeeli doonaan oo hashaa dhibaatay la soo aadi doonaan dhibaato ayay la soo aadi doonaan naaqat allaahi wa suqyaaha waa hashaa iyo waraabkeeda iska ilaaliya war hashaa faraha ka qaada maalinteeda ceel ka cabaysaa faraha ka qaada waxaa u sugnaaday shirbu yoomin idinkuna maalin kale shirbigeed baa idin ahaada hashaa faraha ka qaada caanana waa idinku deeqdaa waana hal keliya maxay sameeyeen marka wadkuruu waxaa xusuusataan id wakti jacalakum ilaahay uu idinka yeelay khulafaa'a min bacdi caadin reer caad dabadood reer caad dabadood ilaa kuwan waa reer saalix waa reer samuud weeye nabiyullaahi saalix ummaddii loo diray weeye kuwaa hore oo reer caad dabadi dabadood markii ilaahay idinka idin keenay ardada khulafaa'a baa laydinka dhigay min bacdi caad laydan laydinma lama dhihin meeshaan khulafaa'a caadin reer caad baa khaliif ka tihin lama dhihin ee waxaa la yidhi khulafaa'a min bacdi caadin baa layidhi waxaa meesha lagu ishaarayaa baa layidhi labadaa qolo inay u dhexaysay zaman aad u dheer oo tiro badan inuu u dhexeeyey muddo dheer baa udhexaysaa layidhi taa xusuus oo wabawa'akum ilaahay idin dejiyey khulafaa ilahay idinka yeelay oo wabawa'akum ilaahay idin dejiyey fil ardi ardada dhexdeeda tattakhiduuna xaalaa yeelanaysaan min suhuulihaa meesheeda sahlan ee bannaanka ah qusuura qasriyaal dhaadheer guryo kor dhisan idinkoo meesha degan ee dooxada ah ama bannaanka ah idinkoo ka yeelanaya oo watanxituuna aa qoraysaan aljibaala buurahana buyuuta guryo aa ka dhex qoranaysaan buuraha inta yimaadaan nimankan waa cimri dheeraaye guryahan kaloo la dhiso waxa weeyaan waa iska dhammaanayaan qofkiiba weli nool baa guriga iska dhammaanaya gurigan dhagaxa laga dhisay waxaan waa iska dhammaanayaan laakiin buurtan dhan ee dhisan hadday dhexdeeda dalool inta ka sameeyaan ay guri ka sameeyaan yaa meesha buurahana guryahaasay ka dhex qorayaan oo guryo ay degaan ah meesha bannaankaana guryo dhaadheer bay ka dhisanayaan watanxituuna aljibaala buyuuta waxaa la yidhi fa ina alabniyata kaanat tabla dhismayaashay dhistaan baa iska dhammaanaya qabla fanaa'i acmaarihim iyagoo iyaga cumurgooda usan weli dhammaan iyagii weli waa soo taagan yihiin waa nool yihiin markaasaa guryihii ay dhisteen dhismayaal ah weliba wixii baa iska dhammaanaya markaas hadba meel dhisanaya fadkuruu waxaad xusuusataan ala allah ilaahay sideeda nicmadu ku siiyo weligaa waa la xusuusaa inta nicam ilaahay ku siiyey dib baa xoogaa loo fiiriyaa xagga caafimaadka xagga arsaaqda xagga awlaadda xagga cilmiga xagga amniga waxaan nicam lama tirin kare wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuha weeye lama tirin kare nicamta ilaahay waa in qofku xusuusa wey fadkuruu ala allah walaa tacthow hana fasahaadinina fil ardi ardada mufsidiina xaalatiin kuwa mufsidiinoo fasahaadinaya xala maakida caamilkeeda lagu soo adkaynaya walaa tacthow fi lardi mufsidiin darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab